barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somaly com kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa duhurnimo salaasaa taariikhduna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha julaay sannadka laba kun iyo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyo badhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jirayda kala socotiin doona falastiin axmed iimaani anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyarada jabuuti kaga shaqaysta nashqadaynta dharka oo sheegay in ganacsigooda uu sare u kacay sababa la xidhiidha diyaargarowga ay dadka ugu jiraan maalinta ciidaladxa ee fooda inagu soo haysa ciiddii hore saameyn fara badan buu ku yeeshay xanuunkii coronavirus wakhtigaanu shaqada bilownay ayaa ahaa wakhti ciiddii gabaabsiya afartii cishe ciidda ayaanu si adag u shaqaynaynay laakiin wakhtiga waxaanu haysanay wakhti fara badan kliyogii aad baan u qancinay aad baan u soo dhoweynay waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada ku sugan magaalada laasacaanood oo kaalin ka ciyaara nabadaynta beelo ay colaadi ku dhex martay gobolka sanaag ciyaari iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida inoo hayso falastiin axmed iimaan
mahadsanid shirwac xisbiga talada hayaa ee dalka zimbabwe ee sanu p f ayaa ku hanjabay inay eryi doonaan safiirka maraykanka ee dalkaasi brian nicholas oo ay ku eedeeyeen inuu yahay ciyaal suuq sharciga dalka iska dhigatira afayeenka xisbigaasi batrick jinamasa ayaa u sheegay wariyayaasha isagoo ku sugan magaalada haraare in haddii uu safiirka maraykanka nicholas sii wado ficilada uu gacmaha kula jiro iyo taageerada qaska isku xirada rabshadaha iyo tababarada uu siinayo jabhadaha in hogaanka xisbiga uusan ka gaabi doonin in ay siiyaan amaro u dhigmo ficiladiisa hadallada jinamaasi uu soo jeediyay ayuu ku muujiyey in maraykanku ay taageerayaan banaanbaxa jimcaha la qorsheeyay ee ay kooxaha mucaaradku abaabulayaan kaasoo ugu yeeraya dowladda sinaan dhaqaale musuq maasuqa oo la yareeyo iyo inuu iscasilo madaxweyne emerson manangagwa weerarka afka ee xisbiga sano b f ayaa waxaa soo raaca eedan ay dowladda dalkaasi u jeedisay maraykanka inuu maalgelinayo qalqalka dalkaasi saddex maalin ka hor xilliga la qorsheeyay banaanbaxa dowladda ka dhanka ah markii labaad ayaa la sawiray madaxweyne donald trump isagoo xiran maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu xirtay xilligan uu jiro xanuunka coronavirus trump ayaa maaskaha xirnaa markii uu booqanaya sheebaar ku yaala gobolka north carolina halkaasoo lagu farsameynayo qeyb muhiima oo kamida tallaalka xanuunka coronavirus oo ay wado shirkada novax madaxweynaha ayaa u sheegay wariyayaasha safarkan ku wehliya ee la safraya isagoo yiri waxaan aaminsanahay in dadka maraykanka ay wixii saxa sameynayaan waxaanse si adag ugula talinayaa in qof walbaahi dadku ay kala fogaadaan iyo in nadaafada lagu dadaalo in laga fogaado meelaha dadka badani ay iskugu yimaadaan iyo in maaska ay xirtaan marka ay habboon tahay ka hor intaaanu booqashadan ku sameyn warshada waxaa trump la arkay isagoo la kulmaya tiro siyaasiyiin reer north carolina ah senis yahanoo saraakiil aqalka cad ka tirsan wariyayaal iyo ilaalada gaarka ah ee markaasi madaxda waardiyeysa wuxuuna ahaa madaxweynuhu qofka keliya ee aan xirnayn maaskaha
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunida inala socotiinaysa aan ku bilownay dhegaystayaal dhallinyarada ku shaqaysa xirfadda tulidda dharka ee dalka jabuuti ayaa sheegay in ganacsigoogu uu hadda sare u kacay sababo la xidhiidha diyaargarowga ciidaladxa ee foodayn lagu soo haysa aawadeed dhallinyaradan ayaa sheegay in ciiddii hore aanay ka faa'iidaysan dalabyada dharka ay tolaan maadaama uu dalka saarnaa xayiraadda xanuunka coronavirus waryahayaga dalkaasi jabuuti sagaal siciid faarax ayaa arrimahaasi ka waraysatay fadxii cabdinuur oo ka mid a dhallinyarada ku shaqaysta xirfadda nashqadaynta dharka waxaan hadda rajeynaynaa inaanu isbedel weyn dareenno ciiddii hore sababtoo ah kliyogii awal noo iman jiray ciiddii hore saameyn fara badan buu ku yeeshay xanuunkii coronavirus wakhtigaanu shaqada bilownay ayaa ahaa wakhti ciiddii gabaabsiya afartii cishe ciidda ayaanu si adag u shaqaynaynay laakiin wakhtiga waxaanu haysanay wakhti fara badan kliyogii aad baan u qancinay aad baan u soo dhoweynay dee design kastooy doonayeen iyo wax kastooy doonayeen inay naga helaan aad baan u wanaajinay bishan waan wadnay isdiwaangelinta kliyo kastoo noo yimaada waanu cabiraynay wax kastoo doonaya waanu samaynaynay kliyo kastoo noo yimaado waqti kooban baan u qabanaa waqti bay ku yimaadaan aad bay noo jecelyihiin kliyoyadu
dharkiina aad ku haysaan waa dhar ka duwan dharka suuqyada lagu badanaa dharka dhaqanka afrikaanka oo kale baa idinku badan ama khamiisyo macawaad shaan seed u kala xulataan dhisaankii wax samaysaa
anagu faysinkaygu ujeedadaydu maaha keliya inaanu samayno oon dhar laakiin waxaanu samaynaa dhar uniig ah oo u gaara waxaa jira annagaa u fikirnay waxaa jira dhar qofku ku tegi karo arooska waxaa jira qof dharku ku tegi karo xafladaha waxaa jira dhar qofku ku shaqayn karo waxaa jira dhar qofku ku sport garayn karo the time uu qofku uu noloshiisa ka mid a the time uu dharka xidhanayo ayaanu samaynaa designka qofku uu bishiiba waxaanu soo saaraa design designka anagaa dejina shaqaalahaygu waxay u qeybsay kuwa designka dejiya kuwa designka dejiya aan u dhiibno aan u wareejino iyo kuwa jaagaraeya oo ugu dambeyn designka iyo waxa la sameeyanay isku mid yihiin
muddooyinka dambe dhalinyarada soomaalida meel walba ay ka joogaan degmadan geeska africa waxaad moodaa in teknolojiyadda iyo horumarka ayaguna ay la qabsanayaan marba tilaabo xilliyada hore ma jiri jirin qof dhallinyaraa oo dharka dhisaan gareeya isagu qaab farshaxan isagu uu doonaya gooniya u tala dadka tusigeeda farshaxanka baan ugu hayaa oo hidiya dhaqankii lagu daro waxyaaba noocaas kale goormay kugu dhalatay inaad shaqadan bilowdo dhartulidda farshaxanka dharka iyo waxyaabahaas
aniga backgroundkaygu nin waxaan ahay education oo bartay cilmiga caafimaadka public health anigoo haysta bachelor degree ayaanan ku shaqayn cilmigii aan bartay the time aan ku fikirayay businesskan with the time aan ku jiro high school reasonka igu kaliftay inaan dhar aan sameeyo meel cloud samaysa waxaan arkay dhar kasta oo laga keenayo oo aan xidhanayno inay ka yimaadaan dalka dibadiisa tayloriskan meesha wadanka ku yaalana ay keliya samaynayaan shaal iyo surwaal caadi ah waxaan isku dayay in dharkan shamiiskan caadigae bacadlaha inaan adigu samayn karo waxaan bartay ahaw sidii loo samayn lahaa waxaan isku dayay shaqaalo aqoontayda dhaafsan inaan keeno anigoo ku jira jaacadayda waxaan helay shaqo aan businesskaygii ku kabi karo waxaan bilaabay businesskaygii labada kun iyo toddobiyo tobankii reasonkan businesskan u bilaabay ayaa weliba si ah qof kasta oo maanta adduunyada jooga wuxuu u baahan yahay dhar uu xidho anigu dhar baan u baahanahay bishii inaan xidho sanadkii dhar baan u baahanahay inaan xidho anytime like waxay ka mid noqotay in dhar qofku iibsado like daily lifeka marka waxaa laga yaabaa in telefonka qofku sanadkii ama labadii sano uu hal telefon iibsado laakiin shaar qofku wuxuu iga iibsan karaa sanadkii intaasoo shaar buu qofku u baahan karaa that's why inaan u sameeyo like marka waxaan doonaya inaan u sameeyo like garman like qofku inuu taylorkaygu inuu noqdo shaar la mid ah shaarka laga keenayo dibadda that's why aan businesska u bilaabay ka waran dhar kale oo hidiya dhaqan kale idinka muuqda ka soomaaliga inaad samaysaan ma ku tala jirtaan
anagu waxaan ugu talagalnay culture kastoo afrikaana inaan samayno oon soomaali kaliyaan ku ekaan soomaalida waxay kamid tahay africa dhammaan waxaan nahay dad afrikaana wadan kastaba wuxuu leeyahay culture goonaya east africa waxay leedahay culture west africa waxay leedahay culture waxaan soo qaadanaa materialka cultureska wadamada kale qofku cultureka uu doonayo waanu samaynaa waxaa jira waqtiyo aanu soo bandhigno culture dayga oo dhar fara badan aanu soo bandhigno keliya soomaali keliya ma samayno laakiin hadduu qofku etoobiyan yahay wuxuu naga helayaa cultureka etoobiyaanka hadduu qofku kenyan yahay cultureka kenyaaga ani culture meeshaygu waa like fabric yeah fabric fabric
waxaa tiri waxaan bartay caafimaadka publican guud caafimaadka guud ee bulshada degmada markaad eegtid aad baa loogu baahan yahay caafimaadka dad dadku wayna weer yihiin caafimaadka ka shaqeey dadkan way iska xanuun badan yihiin dagaallo waxbaa iska jira ma doonaysaa marka ma waxaad rabtaa inaad halkan ku koobnaato inaad dharkan farshaxanka samayso dharka qaabayso dhisaan samayso mise weli qorshe kalea kuu laabano inaad caafimaadkiina aad kaalintii lagaaga baahnaa inaad ka qabato mise xaggan ubaad ku ekaanaysaa ganacsiga oo caafimaadka waad ka baxaysa the time aan u baranaya caafimaadka waxa uu ahaa like health inaan caawiyo dadka like famligayga inaan anigu qof famligayga problem ku dhici kara laakiin businesskayga dee like my future weeyaan waa wixii kabaya noloshayda dhegaystayaaalkaasi wuxuu ahaa fadxi cabdinuur oo warramaya waryahayaga sagaal siciid faarax haatana dhegaystayaal aynu jaleecna dhinacii kaalmaha heesaha iyo codka nimcaan hilaa
dhalinyaro ku nool magaalada laascaanood oo ay gobolka sool ayaa bilaabay in ay door mugla ka ciyaaraan dadaalo ay waxgaradka gobolka ku dhexdhexaadinayaan beelo dhowaan ku dagaalamay deegaano ku yaala gobolka sanaag haddaba wariyaheena laascaanood cabdikariin olol ayaa arrimahan ka wareystay cabdirasaaq maxamed cabdimaalig oo ka mida dhalinyarada howlaha nabadeynta ah wadda cabdikarina walaale saad ka warqabto gobolka sanaag iyo guud ahaan goboladan sool iyo sanaag ay kamid ka yihiin waxaa jira colaado beelaha walaalaha ee wada degan u dhexeeya oo runtii marar badan ka dhacay soo noqnoqday goboladiina sumcadoodii xumeeyey dhaqaalahoodii iyo horumarkoodii iyo horukacoodii iyo tatawurkoodiina saameyn ku yeeshay marka dhalinyarada magaalada ceerigaabo ee degan weliba aqoonyahanka iyo culimada u badan waxay karteen inay muhiim tahay oo ay kaalin weyne ka banaan tahay in la derso oo la dabagalo oo lalafakuro oo la baadho waxyaalaha ay colaadahani ay yihiin inta decision makerska ah ee dirta taabkeeda haysa ee odayada dhaqanka iyo culimada waaweyn iyo maamuladu ay kamid yihiinna markaa lagala shaqeeyo sidii gobolku u noqon lahaa gobol xasiloon oo nabada oo horumar iyo nabada ka jirto cabdirasaaq waxaa jira hadda waxaad qabateen kulan ballaadhan oo aad kaga hadlaysaan nabadda oo ay bulshada gaar ahaan haldoorka degmada ceerigaabo ay kasoo qayb galeen muxuu daaranaa kulankana hadda qabateen iyo qodobada aad kasoo saarteen arrinta nabadeynta buu taasanaa gaar wuxuu usii daabanayay iminka waxaa loo fadhiyaa arrin duuralayda gobolka sanaag dhawaan ka dhacday oo laba beelo walaaloa halkaa wada degan in muddo ah ay maxay ahayd runtii ay halkaa isku hayeen ay isku leynayeen ay wax isku gaarsiiyeen iminkana xaajadeedii loo fadhiyo waxaan kasoo saarnay baaq iyo talooyin aan isleenahay waa muhiim oo aanu u jeedinayno maamulka iyo dadka birta taabkeeda haya iyo dadka kale ee walaalaha ee halkaa degan dhalinyaradu waxay ka mid tahay bulshada lafdhabarkeeda ka dhalinyar ahaan inaad idinku qeyb ka qaadataan sidii colaadahaasi loogu hortegi lahaa oo kuwa kale iyagu ku jirana aada uga wacyigelin lahayd inanay nabadda door ka qaataan bal ka warrama arrimahaas oo kale cabdin waa mahadsan tahay waa runtaa anaguna qodobkaan ku shaqeynayna aan aaminsan isukaca keena kaasuu ahaa qorshaha iyagu uu yahay in iminka laga bilaabo waxaan samaysanay koox wada shaqayneed oo runtii uga taagan inay arrintaas si joogtaa uga shaqayso oo weliba markay arrintu dhacdo aan ka shaqaynay marka hore baadha waxyaalaha keeni kara dabadeedna talooyin kasoo jeedisa oo ku daba gasha cidda go-aan kale in markaa arrimaha wax laga qabto dagaaladan badan ee soo noqnoqonaya deegaamadan kusoo noqdaa ay jiraan wax u gaara oo keena oo inta badan isku mid mid ah waxaan ogeyn colaatii ka dhacday taleex waxaan ogeyn colaatii ka dhacday koonfurta gobolka sool waxaan ogeyn dii buuhoodle waxaan ogeyn dii ceelafoyn waxaan ogeyn tan iminka halkan ka dhacday waxaan kala ognahay kuwo iyana kale oo badan oo deegaamadan ka dhacay markaa horta maxaa marka hore keena iyo maxaa soo celiya iyo kuwii hore maxaynu ka baran karnaa iyo sidii aynu xeerbeegtihaan u xallin jirnay maxaynu ka bedeli karnaa arrimahaasaan rabnaa inaan xatan kadib insha allah aan ka shaqayno oo aan hormuud ka noqono ka dhalinyar ahaan idinka waxay idinka qorshaysan maxay tahay inaad deegaanada tagtaan aad dadka u sheegtaan qiimaha nabaddu leedahay iyo adduunyadu hadda siday u nooshahay idinkoo u sharaxaya aqoonta aada leedihiin ooga faa'iideynaya waa mahadsantaa cabdikarino walaal qorshaha iyada ugu runtii ugu koowaad bu waxa uu yahay in loo dhowaado oo lala sheekaysto dadka iyagu isdilaya oo runtii aanba aaminsannahay dadka platformka yimaado ee miiska yimaado inay mararka qayb inay ka niyad wanaagsan yihiin laakiin ay la nool yihiin duruufo ku kalifaya xaaladda noocana inay ku jiraan qof doortay oo isagu inuu maxay ahay de walaalkiina dilo sida la dilo oo duruuftaa ku noolaadaa ma jiro marka arrimaha waxaan rabnaa inaan gobolka oo dhan marno dhalinyarada iyo maxay ahay de gobolka waxyaalaha ugu gaarka yahay waxaa kamid a gobolka oo dhan hubbaa dadku haystaa hubkuna wuxuu kamid yahay waxyaalaha keena dhibaatooyinka keena gobolka waxyaalahaan rabna inaan wax ka qabanay kamid yihiin su-aasha ugu dambaysan cabdirasaaq oo ku weydiinaya waxa weeye fariintaad u dirayso reer sanaag ee dhanka nabadda ku aadan iyo dadaalkaad idinku hadda aada wadaan nabadeynta ah maxay tahay waxaan rabaa inaan reer sanaag iraahdo gobolkani wuxuu ahaa gobol xadaaradeed wuxuu ahaa gobol maxay ahayd wanaagka iyo horumarka iyo walaalnimada iyo jacaylka ee dadka kala duduwan ee degan lagu yaqaanay wuxuu ahaa gobol aan gobol dhibaato runtii xiliyadii hore aan ku suntanayn wuxuu ahaa gobol colaadihii xiliyadii burburka runtii dhacay ee isagu dhexdiisa ka xalistay goboladii ugu horreeya ku guulaystana kamid a dadka runtii privilegeka haysta ama dalad jooga ama qurbajoog jooga ama dawladda ku xiga ama dawladda ku jira ama codkooda la maqli karo ama culimada ee reer sanaaga waxaan ugu baaqaynaa inay nabadda nagala shaqeeyaan annaguna waxaan diyaarnaha runtii inaan nabadda ka shaqayno dadka meelaha deegaamada ay dhibaatooyinku ka jiraan jooga ee dhallinyarada ana waxaan ugu baaqaynaa wax kasta waxaan ku heli karnaa nabad kaasi waxau ahaa cabdirasaaq maxamed cabdimaalig oo ka mid a dhallinyaro howlo nabadeed ka wada colaad markaasi ka taagan gobolka sanaag waxaa ugu waramayay waryaheena cabdikariim olol halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
aan ku bilownee tababaraha kooxda liverpool ee kubadda cagta georgian clob ayaa ku guulaystay abaalmarinta loo yaqaano sir alex ferguson ee la siiyo tababaraha ugu wanaagsan ee dalka ingiriiska tababare georgian clob ayaa abaalmarintan ku helay soddon sannadood kadib markii kooxdiisa liverpool uu ku hogaamiyey inay ku guulaystaan horyaalka premier leaga tababaraha kooxda liverpool iyo safka uu ku haysto kooxdiisa ayaa baal dahab ah ka galaya taariikhda kooxda liverpool kadib markii ay suurageliyeen wax ay ku qaadatay in soddon sannadood kadib ay ka dhabeeyaan tababarihii hore ee kooxda manchester united oo loogu magacdaray abaalmarintan ee sir alkis ferguson ayaa u hambaliyeeyey tababare clob una sheegay inuu ku guulaystay biladda sir alkis ferguson ayaa kooxdiisii hore ee manchester united kula guulaystay saddex iyo toban koob oo horyaalka premier leaga ah mana jiro tababare ka tirsan kooxaha ingiriiska oo sidaasi sameeyey kooxda liverpool oo sanadkan wacdaro dhigaysay ayaa ku guulaysatay horyaalka premier leaga kadib markii ay la yimaadeen sagaal iyo sagaashan dhibcood dhinaca iyo suuqa kala iibsigana kooxda stanvilla ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa inay ka fikirayso mustaqbalka xidigooda ugu wanaagsan ee jack grelish kooxda stanvilla ayaa tallaabadan u qaadaysa kadib markii xidigan uu ka badbaadiyey in xagga hoose ay u laabtaan kulankii ay kaga hortageen kooxda westerham ee goolka barbaraha ahaa uu u dhaliyey grelish ayaa in dhowaalaba lala xiriirinayay kooxda manchester united oo si weyn u raadinaysay laakiin astonvilla ayaa sidoo kale laga yaabaa inay sare u qaadaan qiimaha xidiga uu kaga bixi karo wararka qaar ayaa sheegaya in qiimaha grelish lagu heli karo uusan ka yaraan doonin ilaa iyo boqol milyan oo pound taas oo manchester united ay ku qasbanaan doonto inay bixiyaan haddii uu dhab ka yahay heshiiska ay ku doonayaan ciyaaryahan jack grelish dhinaca kale ciyaaryahan adam lolana oo sanadihii lasoo dhaafay ka tirsanaa kooxda liverpool ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda braton albion kubadsameeyaha u dhashay dalka ingiriiska ayaa ka mid noqday xidigaha isku qoray taariikhda liverpool ee labadii sannadood ee lasoo dhaafay kula guulaystay koobka horyaalada yurub ee uefa champions league iyo horyaalka premier leaga lalana ayaa ka tegay kooxdiisa liverpool kadib markii guushii horyaalka premier leaga uu kula dabaaldegay tababaraha kooxda liverpool georgian clob ayaa lalana u fasaxay inuu ku biiri karo kooxdii uu doono taas oo sababtay in ugu dambeyntii uu tijaabada caafimaadka u maro kooxda braton albion islamarkaana uu heshiis cusub saxiixo kooxda liverpool ayaa sidoo kale la sheegayaa inay fasixi doonaan qaar ka mida ciyaartooydooda oo ay ka mid yihiin shaqiri iyo lovran dhinaca kale kooxda liverpool ayaa doonaysa inay helaan siixa ciyaaryahan adamo trore oo u ciyaara kooxda wolverhampton wanres tababare clob ayaa tartan adag la geli doona dhigiisa manchester city ee baba guardiola kaas oo isagana si weyn u doonaya siixa ciyaaryahan adamo trore oo ka tirsan kooxda wolverhampton dhinaca iyo dalka sbainna kooxda barcelona ee kubadda cagta ayaa suuq u raadinaysa ciyaaryahan philip cotino iyagoo doonaya inay helaan koox ka iibsata cotino oo kooxda barcelona ay lacago badan uga soo iibsadeen kooxda liverpool ayaa u noqon waayay sidii ay doonayeen kadibna waxay amaah ku siiyeen kooxda bayer munikh laakiin hadda waxa ay doonayaan inay xidigga iska iibiyaan kooxaha arsenal leicester city iyo tottenham ayaa xiiseynaya xidiga laakiin midkoodna ma doonayo inuu bixiyo lacagaha kooxda barcelona ay doonayso coutinho ayaa waayihiisii ugu wanaagsanaa ee xirfadeed ku qaatay kooxdiisii hore ee liverpool ka hor inta uusan ku biirin kooxda barcelona wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna mar kale aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta afarta waxaannu idinku dhaafaynaa nabadeen
Thank
madalaanla jeclyaha waxlayubaha